sida uu v o a khadka telefoonka ugu xaqiijiyey maayarka degmada gebiley shucayb maxamed muuse shil gaadhi oo ka dhacay duleedka arabsiyo gaar ahaan halka lagu magacaabo cara yaambo waxaa ku geeriyooday ilaa siddeed qof waxaana dhaawac ka soo gaadhay ilaa toddoba qof oo kale sideed baa dhimashaaba ayaan imika hadda qoladii dhakhtarka cisbitaalka aan weydiiy toddobana waa dhaawac wallaahi shil aad iyo aad maaragtay unaxdin la ka dhaco anu ilaa hadda goobtii baa jooga weli kama dhaqaaqin maayarka degmada gebiley oo isagu gurmad ahaan goobtaas u tegey ayaa v o a khadka telefoonka ugu sheegay in ay dhaawacii iyo dhimashadii u qaadeen dhinaca magaalada gebiley xilliganna uu ku mashquulsan yahay sidii uu u furi lahaa waddada oo xidhan si uu shilku ka dhacay baan taaganahay maaragtay si waayo waddadii baa xidhan marka waxaan samaynaynaa waddo kaloo cusub oo maaragtay cagafkiyadii dowladda hoosiya wax ayaanu gurmad u geynay waxaana shilkani ka dhex dhacay laba gaadhi oo xamuula midkood ayaa muus ka soo qaaday dhinaca dalka etoobiya halka gaadhi kalena mucaawino u waday dhinaca magaalada gebiley iyo weliba gaadhi kale oo nooca yaryar ah saddexdaa gaadhi baa hadda shilka ku lugle maaragtay labadaa gaadhi ee xamuulka oo isku dhacay oo mid yahay gaadhiga waraado maaragtay raashin mucaawinaad siday iyo maaragtay gaadhigaa dhaynahayo gaadhi khudrad siday oo xagga etoobiya ka yimi iyo gaadhigaa taksiga irkaabka siday saddexdaa gaadhaa isku dhacay hadda dadkii waxaanu geynay cisbitaalka weyn ee gebiley maaragtay dhimashadii iyo dhaawaciiba marka intii dhaawacantay runtii halkaasaa lagu daweynayaa ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa